waxaad ogtihiin muddadii u dambaysay dowladdu waxay xoog saaraysay sidii ciidamada loo tayayn lahaa dhinacyadooda kala duwan haddii ahaan lahayd tababarkooda haddii ahaan lahayd mushaharooyinkooda haddii ahaan lahayd howlgelintooda ee dabcan waa hawl aad u ballaaran oo aan sahlanayn waxaanse ku faraxsanahay in qorshihii dowladdu ay wax ka qabsoomeen laguna guda jiro oo aan rajaynayno haddii ilaahay idmo hadafkii lalahaa in la gaaro oo ugu horrayso inay puntland hesho ciidan shacabkeeda iyo dowladdeedaba isku hallayn karaan oo ay ku seexan karaan si ciidankaa loo helo waxa ugu horreeya waxa weeye in ciidanka dhinaciisa maamulka iyo disibliinka iyo kala dambaynta la helo agabkiisa iyo xuquuqdiisana la helo wixii intaa ka dambeeyana waajibaadkooda lagula xisaabtamo haddii ilaahay idmo waan rajaynaynaa maalintii howlahan la bilaabay iyo maanta in wax la taaban karo oo muuqdo ay qabsoomeen ciidanku ma aha macnihiisu inuu wax dilo macnihiisu waxa weeye inuu wax nooleeyo oo wax difaaco dagaalku waa waa oo xabadda ah waa waxa ugu dambeeya oo ciidamadu adeegsadaan ciidamadu waxay ka qayb qaataan horumarka dalka waxay ka qayb qaataan masiibooyinku markay dhacaan inay dadka u gurmadaan waxay ka qayb qaataan amniga guud inay ilaaliyaan waxay ka qayb qaataan nadaafadda dalkay ka qayb qaataan ciidamada adduunku sidaasay u shaqeeyaan marka inaad diyaar u noqotaan inaad ka gudubtaan xaaladdaas idinkuna aad ku jirtaan dalkuna uu ku jiro oo hore loo socdo waad og tihiin muddadii hadda la joogay waxaa dad fara badan oo ladan oo dalka joogaa waxay hadda nagu mucaaradayaan nagu laynayaan inaan mushaharooyinkiin idinka idinka qaybin ood la socotaan soo ma yah dowladdu lacag ma bixisaa le lakin lacagtii inay baxda idinka mushaharkiina soo joogto ma heshaan tale yah